meeshaan joogaana waa bisaqa tuuladii bisaqa ayaan joogaa waxaan u imid xoolo waraabsi sagaal saacoo habeennimo baan xalayno xilligaan hadda siddeedda saacna macnaha waa joognaa xooluhu weli way ooman yihiin waxna way cabbeen sidaasay isu daba joogaan waxaa jira gaajo waxaa jira xanuun waxaa jira cudur kale oo xoolaha haya oo tiro badan oo sambab leh oo ah leh oo furuq leh oo xanuun uu karaya leh khatar macnaha waxa weeye haddee waxaa jira ilaahay baannu macnaha suldaan u ah wax ka qabad wixii u baahan geelu waa fadhiistaa oo meel walba hal fadhida ayaad arkaysaa oo gaajo la fadhida iyo macluul mid iska tugtugnaynaysana oo biyola'ana waa arkaysaa biyana noocaas intaasay biyihii baa nooga hadhay waxaan u malaynayaa barri haddii la cabaynaysan nooga dambaynayn sanaga biyaha waa toban kun marka haddii la helaba de waa haddii la helaba inaan la helin baa hadda kuwo aan waayey baa jira moogta ama tobankiiba waayey ama waayey n biyaha laftoodiiba waayey booyadda biyaha waxay ku imaanaysaa saddex milyan oo lacaga
geel haddii waa aragtaanoo indhihiinna ku aragtaan xoolahanna waa u jeedaanoo barkaddaaniyo barkad kale biyo ugu jireen sagaal saacba xali ku bilowday haatanna waa u jeedaan ma waraabin weli waa dhooban yihiin meeshaama degana kaamka xunkaan degana jaanisna waa waaye waa lagaga soo hormaray meeshana shan tuulaa isugu timid meegaagle ceel qaanso ceel weyne baladacar magacaley bisiqa waa lix tuulo wey de naqna iyo daaqna waxaa u ah intaas bisiqaa dhakadiisa saaran geedkaasi intaas dhulka kale arigii asaga waa kala baran geelina weli hadda geel farfariistay waa jira laakiinse geelaa ugu roon dee war kale miyaa jiri waa intaa yaa xanuun waa jira furuq baa jira ah baa jidha fadhi kalaa jira baahi baa jidha waxaan jirinba lama mid karayaa jira oo arigoo dhan dabirayo karayo oo baqbaktinayo caloolfuur la yidhaahdo oo ariyey kala baran yihiin dadka xoogaa waa caafimaad qabaano hadda dad xanuun iyo gaaj labada way isugu darmadeen
alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim dhammaan odayaasha dhallinyarada haweenka muslimka meesha isugu yimid waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaam allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar maantay waxaanu halkaan isugu nimid inaannu allihii subxaanahu wa tacaalaa aanu ku barinno in ilaahay abaarta naga saaro raxmadna uuna siiyo intaanan gudogelin khudbaddayda waxaan walaalahay ka codsanayaa inay soo galaan si aan maaragtay rooggan waxaan ugu diyaaray inaad fadhiisataan dhallinta kalena waa idinku dayanaysaa fadla idinkoo raalliya soo gala gudaha la soo fadhiista walaalihiin qorraxdaas ilaahayna noogu naxariistaan ugu talagalnay soo xarooda dalku wuxuu ku sugan yahay xaalad adag sidaad ka warab haysaan kulligiin qof walba xog ogaal weeye shalayto waxaannu u baxnay kormeer si aanu u soo kormeero walaalaha iyo tuulooyinka iyo miyiga ku nool xaaladda ay ku sugan yihiin run ahaantii dad gaaray ilaa iyo soddon iyo laba qof baan ahayn oo mas-uuliyiin iyo haayado iyo golo deegaan iyo xogaye iyo bahda caafimaadka unisef ee wol fishin waxaannu qaadanay dawooyin badan maadaama xanuun la soo sheegay waxaannu tagnay ceel weyne waxaannu ugu tagnay dad aad u yar boysas yar maadaama dadkii ay ka barakaceen oonka ka jira awgiisi halkaasi waxaannu ugu tagnay dhowr qoys oo xanuunsan dhakhaatiirtii nala socotay bahdi caafimaadkaa ku dabiibay waa ka gudubna ceel qaansaa tagnay waaba laga hayaamayoo wax nasanku neeflaa dad iyo duuyo midna ugumaanaa tegin waanu ka gudubnay waxaanu tagnay bisiqi gadruwaa dadku waa wada yaqaanaa baan u malaynahayaa halkaa waxaa isugu tegey dadkii ka hayaamay ceel weyne ceel qaanse meygaagle carriska ballidacar magacley dadkaasi waa iska yaaceen meesha ay joogeenna ma ahayn meel baad iyo biyo midna leh runtii naftaa geysay waagii dhowaad diiqadii ka da'daa laysugu tegey halkaasi waxaa ku yaalla laba baraagood mid waa maratay midna waxaa ku jiray xoogaa biyaha isleeyaa waa laba sallaan meelaha xoolo badan baa dul dhoobnaa bahdii saxaafaddaa nala socoto waa la soo duubay odayaal waaweyn baanu waraysannay waxay noo sheegaa xalay siddeed saac inay kuyuugay u galeen arigiiyo geeli baa ku xaraysnaa meesha oo waxay fayl ugu jireen barkadda xuntaa biyaha ku jira run ahaantii lix saacadaha ayoo kaleeto baanu waraysanayna waxay dhaheen siddeed saacaan faylka soo galla welina meeshii ma gelin xoolahayguwa kuwa halkaa ku hodhan cidu maqnayd ma jirin biyo kaloo meelu yaalla iyo baad midna ma jirin waannu ka tagna waxaannu tagnay karin caabbi meel la yidhaahdo u jidha adugu toban shan iyo toban kilomitir meelaha ah runtii halkaa dadka aan ugu tagnay dad ka badan baa ugu tagnay waana inteennay ka yarayn waana dareemi kadhaa intaasi meesha waxay u yimaadeen xoolay wadeen laakiin yaalkii iyo haweenkii guryaha looga yimid dadkuna waa waa daadsan yahay oo waxa weeye reer guuraag oo dhan baa meeshaas xoogaaga isugu yimid xaalad adag baa ka jidhay oo dhanka caafimaadka ah dhakhaatiirtii iyo dawadii nala socotay meeshiibaa hawlihii lagu daweeyey xoolihii waa la'anayeen ari iyo geelba oonkuna waa saan idiin sheegay meeshaan hadda la yidhaahda karin caabi karin caabi waxaan ugu tagnay biyo biyo baca booto aan ku qiyaasay soddon fuustoo baa ku hadhay dadka markaa meesha goobjoogka ahaa dhowr boqoloo qof u ahaayeen waxaa kaloo jidhay xoogaa etoobiyaankii meesha joogeene kaamkaas waa diidanaayeen dadka isugu yimid oo saddex toddoba beri oo qabteenoo saddex waa dhammaatay oday weynoo noo warrama wuxuu noo sheegay daraad meeshu ka soo guuray ninay goobtaas ku waraysteen inuu u sheegay in meesha uu ka soo guuray xalay uu guuray wax ugu guuray iyo meelay u socdaan iyo jahwareer xun baa haystay dadkaas walaalahayaa waxaan moon dadkii dadka magaalada jooga in badan inaan la daransanayn abaarta adag ee ka jirta deegaanka waxaanu maanta isugu nimid awalan inaannu iscafinno ilaahay aanu barinno baahidaas aan soo aragnay dawlad iyo haayad midna wax kama qaban karto haddii laysku tago caalamkao dhan noo soo gurmado mid wax ka beddeli kara maaha waxa wax ka beddeli kara allah subxaanahu wa tacaala ee na abuurtay ee baahidaas naga qaad isagaa naga qaadi kara waxaa laganaga rabaa qof kastoo innaga inaga mid ah inaynu si kal iyo laaba u ducaysanno ilaahay aynu barinno dembi dhaaf weyddiisanno in ilaahay uu noogu naxariisto isu soo baxaas maanta aanu soo baxnay ayaguna sidoo kaleetaana farrintaa farro waxaanu ku niri ilaahay barya oo roobdoona oo soo baxa maalinta beriya waxaan ilaahay ka baryayaa inuu roobna siiyo allaahumma aqisnaa qaysan muqiisan allaahumma aqisnaa qaysan muqiisan marii'an mariican naafican kayra addaar naafican kayra addaar عاجلا غير آجلا اللهم أقسنا عبادك وبهائك وأبشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم أسبنا نافعا مدرنا دفاع بفضل الله ilaahayow ha nagu baryadaas ha nagu qadan rabbiyow ilaahow roob nagu sii ilaahayow saqiirka aan soo jafnay karaamada roob nagu sii ilaahayo waayeelka aan soo saaray roob nagu sii rabbiyo baryada ha nagu qadin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu